isbartiimada waa ama stadium ee magaalada kismaayo oo ka mida meelaha ay dadka salaada ciidda ku tukadaan ayaa waxaa saaka labada ragco ee salaada sunnada ah ee ciidul adxa ku tukaday boqolaal qof oo shacab iyo mas-uuliyiin isugu jira qaar ka mida dadkii salaada ku tukaday garoonka waamo oo idaacadda waama la hadlay ayaa ka warbixiyey waxyaabaha ciidan ay uga duwan tahay ciidihii hore waxa ayna salaan iyo hambalyada munaasabadda ciidda la wadaageen eheladooda iyo guud ahaanba bulshada soomaaliyeed magacaygu waa nuur muxudiin cali waxaan ka mid ahay bulshada isugu soo baxday garoonka kubadda cagta waamo ee magaalada kismaayo markaas u dabaaldegaysa munaasabadda ciidul adxa wallaahi dareenkayga maanta aad uu kacsan yahay waa taas waxaana markaasi dadjooga halkan isugu soo baxay iyagu qudhoodu ay yihiin kuwo wejiyadooda laga dheehan karo farxadda markaas ku aadan munaasabadda ciidda wallaahi ciidan ciidihii hore waxay kaga duwan tahay ciidan waa ciid markaas lagu ciidaystay roob qabow bashbash barwaaqo iyo nabad marka ciidan waxaa aad moodaa in ay ciidihii kaleba ay ka qurux badan taha markii aad u eegto cimilada saaka halkaani ka jirto bismillahi raxmaan raxiim dhammaan muslimiinta oo dhan waxaan leeyahay ciid mubaarak waxaan ku ciidnay magaalada kismaayo si qurux badanaa u ciidnay dhammaan dadka reer kismaayood badankood waxay isugu yimaadeen garoonka waamo si qurux badana salaada loogu wada tukaday laisugu hambaliyey farxadda ciidda wallahi waxyaabo badanay kaga duwan tahay ciidan jabigeed aaduu u degnaa ciidihii hore qorax saa'idaa jiri jirtay oo aadaa loo kulnaa u kulleed cimilada marka ciidan aaduu jabigeed u degnaa oo neecaw yaroo maxaa la dhihi jiray ama daruuro roobaad wax noocaasaa jireen alxamdulilah bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulla caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu hambalyeynaya munaasabadda ciidul waxaan leeyahay kulla caam wa antum bikhayr soomaali weyn meel walba aad joogtiin gaar ahaan ehelada iyo qaraabada iyo saaxiibada waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay ciidan caafimaad iyo nabad iyo barwaaqo inta waxaa nagu gaarsiiyo run ahaantii jabi qurux badan farxadeed ay ku dheehan tahay ayaa maanta kooda ciidna haddaan nahay dadka reer jubbaland ee magaalada kismaayo ku dhaqan bulshada aad bay u wada faraxsan yihiin nin walba farxadda iyo reeraantii ciidda ka wada muuqato waxaan leeyahay kula caam wa antum bikhayr aad baa mahadsan bismillahi raxim ciid wanaagsan ayaan ku lehay xamdi adiga dhammaan bahda waamo radio saakay si jawi degan ayaa lagu iiday waxaad moodaa inay jawi rabaad ay tahay waxaan ku dukanay salaada garoonka waamo magaalada kismaayo mas-uuliyiin madaxweyne ku-xigeenka jubbaland lagu dheer uu hogaaminayo ayaa qayb ka ahaa dadka halkan ku tukaday kumanaan dadweyne dumar iyo rag iyo carruur iyo waayeel isugu jiro ayaa halkan imaadeen wejiyadoodan waxaa laga dheehan karaa si farxad leh annaga ka tiim ahaanne waxaan soomaali aan leenahay iyo dhammaan reer kismaayo ciid wanaagsan kulla caam wa antum bilkhayr qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada kismaayo ayaa saaka salaada ciidul adxa ku tukaday goobo kala duwan oo ay ka mid tahay isbartiimada waamo oo dadka ugu badan ay ku tukadeen